suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa xilligan ka soconaya u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan oo la filayo inay dhowaan curato waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudaarta ganacsatada suuqyada muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyey xasan macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa xamarweyne waxa waaye sanadkan hadda hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan isku si maaha waxa waye sanadkii hore xilligaanoo kale suuqda magaalada waa camiraayeen waa la adeeganayay badacdu reegas bay ahayd waa dadku waxa waye xilligaan kale suuqu jaam buu ahaa haddeer laakiin xoogaa sidii hore maahan badacdu waa qaali wax walbaa si luga waa ka tageen waxa waaye badeecada hataa dad hataa ganacsi hadda anigu waxaan ahay ganacsi yar marka markaan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan raba xuli maaha tee sidaan raba wuxuu soo heli maayo waxaan raba sooma gadan karo waxa waaye badaacdii qaaliga ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore aheyd iyo sidaan farqi weyn u dhexeeyey basa marka hadda kusoo qaado saliidaanoo kale sanadki hore waxa la gadaya caaga shanlaa waxa la gadaya sideed dolar baa la gadaya haddeerna waxa la gadaa toban iyo afar dolar xaabka sokorta waxaa la gadayay sanadkii hore labiyo toban dolar haddeerna sideed iyo toban dolar barwa kartoonka timirta waxaa la gadayay sanadkii hore sagaal dolar toban dolar haddeerna sideed iyo toban dolar waa kartoonka cabitaanka ah oo caynka hadda kaa sheegay kaas fiirso waxaa la gadaa waagi hore waxaa la gadaa lix doolar bar sanadkii hore haddeerna waxaa la galaa toban iyo afar doolar toban iyo sax doolar waxaa ka mid ugu muhiimsan siska burka oo kale oo laga rabo canjeero iyo fooliya iyo duguduga sambuus iyo caynka loo isticmaalo aa horta ugu muhiimsan waxaa kaloo lamarka ku xigaa saliidda oo iyadana waxaas loo isticmaalo waxaa lamarka ku xigaa sida soorta iyo caanaha iyo waxya caynkaasa haddeerna ma jiraan waa galawsi lama arkabo waxyaabaha qiimahoodu uu cirka isku shareeray ramadaankan ayaa waxaa ka mid a hilibka iyo qudaarta oo ay aada ugu tiirsan tahay nolosha dadka sida uu ku waramayo cariif cadow afrax oo ka mida ganacsatada hilibka hilibka geela waa qaaloobay maadaama qof waliba wixeedii qaaltiro keelada bariisu qaalowda keela hiliba afar dolar haddii feer leedahay shan nadiifaa la geli jira sideed dolaray joogtaa midna lixay joogtaa lafiirta lahu qudaarti keeladi baradhaaheedoon labaatanka kala bixi jirna soddonay joogtaa xabadda moosahoo kun iyo laba boqol la tiri jira laba kunoo la tirshaguhaya wax bilaa ilaahay noo keenin oo lagu raacayo dagaalka ruushia ukraine la leeyahay oo qof walba waxay tiri haddaan waxay islaameed igu qaaloobeen waxaygana qaashadhataan kuraa sixir bararaa ka jira beledka hilibka kuma roono qudaarta kuma roono keelada neefka eryahay oon boqolka doolar soo gedi jirnay ee miiska saari jirnay labaatanka labaatan iyo labada noqonaya boqol iyo konton doolara la yidhi haddauba iftiina geelu hashi tobanka iyo shanta oo xumoo iska wayay kadaheeda geelu waa abaar geel abaaraad biyo waaye hashi cadiinoo kun iyo laba boqol kun siyeed boqolay joogtaa wixii dhammay cirkay galeen sixir bararaa jira ummadda ilaahay hou gargaaro daruur cirka ka timidaa qabooji karta agabyada muhiimkaa ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxaa ka mid a maacuunta gaar ahaan makiinadaha lagu shiiday hilibka iyo qudaarta kuwaasoo iyagana sare ukac uu ku yimid qiimihii hore loo iibinayay waa tan faadumo axmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan maacuuntii waa kacday waa qaaloobeen wax la goyn kara ma laha qaymaha la iibinaayo hadda adugu soddon labaatan iyo sideed midaa la gadaa soddon iyo sideed cabitaanka kuwaa la gadaa makiinada hilibka hilibka shiidaysa toban iyo shan toban iyo lix midaa la gadaa toban iyo shan midaa la gadaa kululaysooyinkaoo kale maxay ahaetay toban iyo toddoba midaa la gadaa sideed iyo toban midaa la gadaa labaatan midaa la gadaa kala bedel waayo laba doolar iyo bar saddex doolar aa la gadi jiray sooma haddana shan iyo toban midda ugu raqiisisan shan iyo toban lix iyo toban toban iyo toddoba labaatan soddon iyo sideed midaa la gadooyaa kululayso saawo marka aad bay qaali u tahay qaybaha bulshada ee diyaargarowga ugu jira bisha barakaysan ee rabadaan ayaa welwel ka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudaarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soonqaad waa kuwan qaar ka mid a haweenkii ka adeeganayay suuqyada magaalada muqdisho qudaarta aaday qaali u taha ramadaankan ramadaankii hore iyo ramadaankan markii laisku barbar dhigo farqi weyna u dhexeeyo ramadaankii hore qudaarta aaday raqiis u ahayd sida baradhada basasha waxyaabahaas oo dhan raqiisay ahaayeen een ramadaankan wuu ka adag yahay wuu ka qaalisantaha khudaarta kabsarta naaskeeda oo kaleeto shan doolar camal hadda la gada aad ay qaali u tahay xitaa kabsarta qaar meelaha xamar lagamaba helabkisnaayo laga keenaa lagasoo laga keenaa marka oo xamar maba taalo inta badan marka mooska waa qaali halkii basasha markii horeeto toban kun la gedi jiray kiiladeedii kiiladeedii camal lagu heli jiray marka haddeertaan qaali way qudaarta aaday qaali u tahay ulaada qaraa kastoo yara roon yahay marka waxa aan is leeyahay sababta jirta inay tahay dayrtiyo sanadkii hore si fiican aan loo helin iyo webiyaashii oo guray webiga shan bilood ka hore oo guray marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan markaasaa qudaar fiican la heli karaa is leeyahay
maadaamay nagu soo fool leedahay bishii ramadaan haddaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta waxaan isniri suuqa ka doonta adeeg u diyaargarooba ramadaanka bishaas barakaysan ee nagu soo fool leh haddii suuqii la tegay wax la gadi kara ma lahan wax allaala qudaartii yaanyadiyaa ugu yar lama arko bagel ma leh ansalaato ma leh yaanyo ma leh moos ma leh wax allo wax la gadi kara ma lahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho